SBS Radio.
Een, siciid shinle een, ee, puntland madaxda loo doortay ee, doorashadeedii ay ku soo gabagabowday iyadoo madaxweyne loo doortay siciid cabdulaahi deni madaxweyne ku-xigeenna loo doortay axmed cilmi cuthmaan een, maxaad adigu ee, maadaama oo qurba joogta aad ka mid tahay een, australia kana mid tahay jaaliyadda puntland maxaad aad doorashadaas iyo natiijadaas iyo maxaad een, aad ra'yigaaga ku darsan lahayd
marka u horeysa eh, waxaan hambalyo u dirayaa eh, madaxweyne eh, cabdulaahi siciid deni eh, siciid cabdulaahi deni iyo axmed cilmi karaash eh, madaxweyne ku-xigeenka loo doortay labadooda way usoo eh, dadaaleen muddo dheerna eh, siyaasadda eh, puntland iyo midda soomaaliyeed way ku jireen Eh, maantana nasiibkooda ayaa siiyey iyo halgankooda Eh, waxaan oranaya marka u horeysa hambalyo hambalyo ummadda idin dooratana ha ka abaaldhicinina ee waxay idin doorteen waa waxbay idinku tuhumayaan waxay idinku tuhumayaan kalsoonida idin idin siiyeen inaad meesha ay puntland marayso kasii wadaan eh, horumarna gaarsiisaan eh, ummadana midaysaan reer puntland wax kale uma baahna waa u baahan cadaalad eh, cadaaladaas waa inaad maaragtay eh, ku dadaashaan dadka isku wadaan Eh, international level iyo eh, iyo gaar ahaan east africa iyo iyo dowladda federaalkaba dhammaanba in la wada shaqeeyaan jeclahay weliba dowladda federaalka si fiican loola shaqeeyo waxay ku qaldan tahayna miiska lala fadhiisto loo sheego En- en puntland eh, waa hooyadii eh, dowladnimada soomaaliya iyo mid gaar ahaan eh, tan federaalkaba Eh, waa in ay tala iyo wanaag mar walbaba ka ciyaartaa miis wax walbaba talo walba miiska loo soo fadhiisiya lagana shaqeeya oo targetka loo dhisay puntland waxay ahayd in eh, dhismo qaranna soomaaliyeed oo oo federalism la helo in ay arrintaas eh, barnaamijkii iyo siyaasadeed ee ka dambeeyay dhismaha puntland in halkaa laga sii wado waxaan qabaa dowladda federaalkana waxay ku qaldan tahay inay qaadato waxay ku saxsan tahayna laga qaato taasaan qabaa eh, horena loo socdo Eh, puntland madaxweynayaashii soo maray iyo ku-xigeenadii soo marayba meel fiican bay keeneen waxaan rajeynayaa adinkana inay halkaa kasii wadaan wiil baa idin rajeynayaa Eh, dadka shacabka reer puntlandna waxaan oranayaa iyo ciidamadaba eh, mas-uuliyiintan madax- eh, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maanta aa doorateen ha lala shaqeeyo si aan intii hawsha loo dhiibo laga leexan waa in lala shaqeeya lala garogaraa guushana halkaasa lagu gaaraya horumarka halkaa lagu gaaraya Eh, taas ayaa aniga dardaarana waxaan idin rajeeyay guul iyo nabadgelyo eh, iyo khayr iyo hore u socda
asalaamu calaykum Ah, magacaygu waa ibraahim maxamed aadan waxaan ka mid ahay jaaliyadda reer puntland oo ku nool australia Eh, waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Eh, saciid cabdulaahi maxamed deni iyo axmed cilmi karaash waxaan leeyahay guul baa usoo hoyatay puntland waa doorashadii shanaad puntland waa meel labaatan dirsatay waxaan rajeynaynaa inay hore u socdaan Een, waxaan kaba ammaan uga soo jeedinaya halkan xildhibaanadii iyo ciidamadii amniga sugayay iyo hoolkii doorashadu ka dhacday iyo dadkii meeshaa joogay sidii magaranaysaa farxadda lahayd iyo sidii reereynta ahayd oo haw- hawshaas u dhacday iyo sidii magaranaysaa loo kala codeeyey oo jenaraal asad cismaan cabdulaahi uu isaguna ku asabtigareeyey nabiyada meesha ka soo baxday Een, odayaashii madaxweynayaashii hore oo sida een, cabdi- dr cabdiweli cali gaas iyo dr cabdiraxmaan maxamed faroole iyo hadaladii meesha ay ka soo jeediyeen waxa weeye guul weeye reer puntland usoo hoyatay Een, waxaan leeyahay horeha loo socdo Een, waxa weeye puntland waxay ahayd hooyadii federaalka iyo hooyadii soomaaliyeed Een, waxaan kaloo soo jeedinayaa in dowladda dhexe iyo dowladda puntland wada shaqeyn rasmiya oo yani wax waxaan la wada leeyahay waxaan la kala leeyahay lagu wada shaqeeyo oo hawshu saa u socoto Een, aada iyo aad baan bogaadintaas iyo ma- mahadnaqa usoo jeedinaya ummadda reer puntland dagaalka iyo dabaladeega iyo hawshaas ay qabteen oo ugu horeeya madaxweyne cabdiweli cali gaas oo hawlgel maaragtay hirgeliyey in doorasho xor iyo xalaali ay ka dhacdo puntland Een, dee intaasaan soo jeedinayaa adiguna waa mahadsan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aniga waxaa la yidhaahdaa cambaro warsamo yare waxaan ku dhashay gobolka nugaal waxaan joogaa magaalada melbourne halkan waxaan tahniyad uga tirayaa puntland baan waxaan uga tirayaa tahniyad siday u dhigteen muxuu hayto siday u dhigteen muxuu hayto doorashada qurucda badan oo qiimaha badan oo khatarinta badan ay u dhigteen waxaan tahniyad u tirayaa labada madaxweyne madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha سعيد عبد الله الدني يا أحمد كراش waxaan u tirayaa tahniyad weyn baan u tirayaa waxaa kaloo aan u tirayaa ilaahayna xilka ha ku guuleeyo kuwii lagu baraaray oo lagu barwaaqoobay oo puntland ku baraarto sida loogu tahniyadaynayo sida wax loogu tirahayo noqdo ilaahay ha ka dhigo markeeda kaleta waxay sheegeen way ballan qaadeenna kuwii ilaahay ku hagaajiyo ha ka dhigo madaxweynihii hore iyo madaxweyne ku-xigeenkii horena iyagana waa salaamayaa maxaa yeelay madaxda yadii bay ahaayeen kheyr allaha siiyo waxna waa soo qabteen waxna way u dhiman yihiin marka iyaga iyagana waa wada salaamayaa waxaan salaamayaa ciidamada qaaliga ah oo puntland waxaan kaloo salaamayaa isimada indhaha iyaga ah oo dhegaha iyaga ah baan salaamayaa isimada iyada puntland oo dhan baan salaamayaa waxaan salaamayaa waxgaradka waxaan salaamayaa wax allaala wixii muxuu hayto dhismaha ciidamada kulli waan salaamayaa ciidamada iyada war iyo hadal dheer waxaana laba jeera xodii tirayaa cod waxa weeye waa kan ciidamada codna waxa weeye ragga isa sharaxay ragga isa sharaxay waa maqaawiintayadii waa ragga iyagii muxuu hayto qaaliga ahaa waxaan idiin tirayaa salaan diiran baan hawada idiin soo marinayaa waxaan ka codsanayaa wadanka waa timaarteen waxaan ka codsanayaa nin ninaiisa ka dhawashay wadanka ay wadankay waxgeliyaan oo warshadaha keenaan oo wax waxay barteen keenaan oo wax walba keenaan markaas kadib hadhow hadduu tartamaan waxbay sheeganayaan inay puntland ku darsadeen nin walba hadda wuxuu leeyahay waxaasaan qaban waxaasaan qaban waa idinka qornay waa idin qoran tahay laakiin waxaasaan qabanay waa hadhow idinka fiican shanta sano waa wax yar wixii nool berri wixii aan lasoo shirtagi lahaydeen habdeer diyaarsada waana salaamayaa afar iyo tobankii boqolkaan ku salaamayaa markeeda kaleeto waxaan salaamayaa wiilka yar wadaada yar oo janalaalka ah danaad u salaamayaa waxa weeye asad wuxuu tegay meel dheer buu tegay meel dheer meeshaana waa meel qalbiga nagaga qoran maskaxdana nagaga qoran waxa weeye berri adigabaan hadal lahayn baad helaysaa laakiin waxaan kaa codsanayaa adiga sicdeere wadanka difaacisa inaad adkaystaan dalaad ciidan lahaynna dal maahan madaxweynahana waa ugu sii baaqayaa dawladana la shaqeeya dawladda waa dawlad xaafaydanaan la shaqayn puntland ma soconayso puntland waa qani waa waa waa maamul jira waa maamul wax ku ool ah laakiin la shaqeeya
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.